أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal culus kula wareegay gacan ku haynta deegaan istaraatiiji ah ee hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose dhulgariir sababay khasaare xooggan ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka itoobiya ku dhowaad labaatan ruux oo kenyaati ah ayaa ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka tanariif ah ee dalka kenya weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaad ka dhaca koonfurta dalka soomaaliya nabadoonka beesha habargedir ee wilaayada jubbada hoose ayaa lagu caleema saaray deegaan ka tirsan wilaayadaas kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo waxgaradka deegaanka tuulo barwaaqo ayaa ku soo gebagaboobay deegaankaas
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal culus kula wareegay gacan ku haynta deegaan istaraatiiji ah oo hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose xaaris cabdulqaadir ayaa inoo soo koobaya haye xaaris bismillaah aad baad u mahadsantaha walaalka cabdilqani moxamed wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada kismaayo waxay sheegayaan in ciidamada mujaahidiintu ay maanta dagaal culus kula wareegeen gacan ku-heynta deegaanka buulo xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo deegaankan oo sidaan ka hor heyno muddo dhowr biloodah ay gacanta ku hayeen milishaad kirdada ah islamarkaana intii ay cadowga ku sugnaayeen martigeliya weeraro xoogan oo mujaahidiintu fuliyeen kuwaasoo lagu dhigbixiyay cadowga allah intay ku sugnaayeen ayaa waxaa maanta mar kale mujaahidiintu weerar ku qaadeen milishaad kirdada ee ku sugnaa halkaasi muddo kooban oo socdo dagaalkii maanta kadib waxaa intii badbaaday murtadiinta ay isaga carareen deegaanka iyadoona lasoo warinayo in khasaare dhimasho dhaawac ah uu cadowga allah kasoo gaaray weerarkaasi khasaaraha ilaa iyo hadda lama xadidin ama lama caymin intuu la egyahay balse saraakiisha mujaahidiinta waxay idaacadda u ballanqaadeen inay soo gudbin doonaan wixii faahfaahinahu ku aadan weerarkaasi dhanka kale waxaa mujaahidiintu ay maanta xabsiga kasii daayeen maxaabiis u xirnaa murtadiinta oo ku jiray xabsiga deegaanka buulo xaaji iyadoona ay mujaahidiintu maxaabiistaasi usoo kaxeeyeen dhanka deegaanada amniga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka sidoo kale waxaa mujaahidiintu gebi ahaanba ay maanta qarxiyeen oo ay burburiyeen saldhiggii murtadiinta ee deegaanka buulo xaaji wuxuu wararo kasoo kordha khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerarkii maanta ay mujaahidiintu kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka buulo xaaji waxaan dhegeystayaashana ugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijteena oo ugu horeeyo barnaamijka faafreebka wararka aad baad u mahadsantahay xaaris dhulgariir sababay khasaare xooggan ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka itoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya cabdifataax abuumuxsin wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in dhulgariir xooggan uu ku dhuftay dhowr magaalo oo waddankaasi ka tirsan dad ku dhaqan xaafado ka tirsan magaalada caasimadda ah ee addiisababa ayaa dareemay dhulgariirka waxaana la arkayey dad fara badan oo ka sii cararaya guryihii ay degnaayeen dhulgariirka ugu xooggan ayaa ku dhuftay ismaamulada canfarta iyo oramada wakaaladda wararka u faafisa dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in dhulgariir cabirkiisu yahay afar dhibic lix rikhtar uu ku dhuftay magaalada metahara ee ismaamulka oramada iyo degmada washfintani ee gobolka canfarta mas-uuliyiin ka tirsan gobolada u dhulgariirku ku dhuftay ayaa sheegay in hakad la geliyey isku socodka gaadiidka dadweynaha si looga gaashaanto khasaare ka dhasha dhulgariirka ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha nafeed iyo midka maaliyadeed ee ka dhashay dhulgariirka wuxuuna ku soo aadayaa iyadoo colaadda ka socota dalka itoobiya ay ku sii bahayso dhul hor leh oo dalkaasi ka tirsan isla mar ahaantaana ay sababtay dhimashada kumanaan ruux barakac baasan iyo burbur ku dhacay kaabayaasha dhaqaalaha dowladda xabashida itoobiya mahadsanid abu muxsin ku dhowaad labaatan ruux oo kenyaati ah ayaa ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka tanaariif ah ee dalka kenya anas al ansaari ayaa warbixintaasi inoo eegaya deegaano ka tirsan gobolka taanariva ee ku yaala xeebaha dalka kenya ayaa waxaa ka dhacay dagaallo baan oo u dhexeeya qabaa'ilo dega deegaanadaasi taasi oo sababtay dhimashada ugu yaraan sagaal iyo toban qof iyadoo boqolaal qoysina ay ka qaxeen deegaanadaasi dagaalladan dhiigga badani ku daatay ayaa u dhexeeya qabaa'ilada kale ah orom iyo bakoma kuwaasi oo sidai warbaahinta kenya sheegtay isku haysta dhulbeereed dhul daaqsin iyo dhul biyo fadhiisiya oo xooluhu biyahay ka cabaan gudoomiyaha gobolka taanarifa ninka lagu magacaabo dhado godana iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda kenya ayaa lagu eedeeyey inay qayb ka yihiin horinta colaadan kuwaas oo qaarkood oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka dhado godhado iyo xildhibaan ka soo jeeda deegaanka oo lagu magacaabo hiraabe saciid booya ayaa xabsiga loo taxaabay afhayeen u hadlay waaxda dambi baarista dalka kenya oo lagu magacaabo maxamed ibraahim saciid ayaa sheegay in mas-uuliyiintan ay qayb ka yihiin horinta dagaal qabiileedkan dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday in qaar ka mid ah degmooyinka gobolka taanariva ay yihiin goob halisa oo aan la tegi karin xaaladda gobolka taanariva ayaa weli kacsan iyadoo ay jirto cabsi laga qabo in dagaaladu ay sii xoogeystaan mahadsanid anas weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir moxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya howlgalladani uu isugu jiray ikhtiyaal qaraxyo iyo dagaallo toos ah waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ka kala fuliyeen deegaano ka kala tirsan wilaayaadka shabeellada hoose bakool iyo gado dhanka wilaayada baay howlgal xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda lugabaxsi ee magaalada baydhabo ayaa lagu dilay murtad yacquub xasan good oo ka mid ah ergada maamulka ridada ee koonfur galbeed sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka gofgaduud boorey ee hoostaga magaalada baydhabo bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye gadow ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka ridadu ay ku lahaayeen gudaha degmada baled xaawo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gadow howlgalladani waxay imaanayaan xilli shalay weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen fariisan maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada xawaadley iyo qalimow ee wilaayada shabeellada dhexe lagu dilay lix askari oo murtadiin ah iyadoona weerarkaasi lagu dhaawacay sagaal askari oo isla murtadiinta ah mahadsanid yaasir nabadoonka beesha habargidir ee wilaayada jubbada hoose ayaa lagu caleema saaray deegaan ka tirsan wilaayadaas bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey waxay ahayd xaflad agaasinkeeda ay lahaayeen salaadiinta iyo waxgaradka beesha habargidir oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe islamarkaana ku saabsaneed doorashada nabadoon cusub oo yeelatay beesha habargidir beeshan ayaa nabadoon cabdikariin cumar u dooratay inuu noqdo nabadoonka beesha habargidir ee degmada jamaame xafladda doorashada nabadoonka cusub oo lagu qabtay isla degmada jamaame waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmadaasi salaadiin iyo martisharaf kala duwan oo isaga kala yimid wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo jubbada hoose ugu horeenna waxaa madasha ka hadlay suldaan cabdulaahi maxamuud shuuriye suldaanka guud ee beesha habargidir isagoona goobta ka sheegay ujeedka xafladda waxaa beesha maanta ay dooratay nabadoon cusub nabadoonna waa ka degi nabadoonka cusubi wuxuu u baahan yahay in la garab qabto la daadihiyo hadday maamul tahay iyo haddii ay tahay odayaashii nuqubada ahayba waxaa la rabaa howlaha shafeecada iyo odayaasha oo la dhaqma ahi kulli inay u nusreeyaanoo toosiyaanoo meeshii ka qaldan lala toosiyo ninkaas waa nin ahlujamaama waxaan ku doorannay dhaqanyaqaan inuu yahay inuu degaanka yahay inuu ninka la yidhaahdo muxuu ahay sheeg aan nin kor aan uga keennay uusan ahayn beesha oo tashi iyo tashaawur ay samayn ay ku soo saarteen la wada yaqaanno marka horena waxaa noogu hayay oday hore oo degaanka ku dhashayoo la garanaayo waxaan rabnaa wakhtigo gaaban warkiisoo yar insha allah waa soo koobanaynaa dhammaan waa idiin mahad celinaynaa allah mahad u sugnaatay kabacdi khiyaarta dhammaanna na soo ajiibtay oo maamul leh cid walba leh ayaan mahad celinaynaa waxaan rabnaa cabdikariin cumar waa nin cusub idinku soo biiray ha la daadihiyo carruurtu markay socodka baradka yihiin garabkaa la qabtaa laamigaa la soo mariyaa waa la soo celiyaa galabta dambe laba tallaabuu kusii daraa intii waa la qabsaday intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay nabadoonkii hore ee beesha habargidir ee degmada jamaame iyo nabadoonka cusub oo xilka ku kala wareegay anigoo ah xasan cali xirsi waxaan horta oon ku wareejinaya walaalkayga cabdikariin liirayste xilkii ayaan ku wareejinaya intaasna aan soo haayey haddana waxaan diyaar u ahay inaan walaalkayga aan kaalmeeyo aan la shaqeeyo wakhti walbaba uu ii baahan yahan waa u imaanaya diyaar ayaan u ahay alxamdulilah ilaahiyaa mahad leh maxaad ilaahay kadib waxaa u mahad celihaynaa walaayada jubbada hoose dhammaan odayaasha nabadoonnada suldaanada inta waxaan leenahay jasaakum allahu khayran wajasa sida aad noo soo ajiibteen intaas kadib beesha waxay isku garatay in aniga oo cabdikariin cumar ah ii doortaan nabadoon oo anigana aan ku raacay marka insha allah waxaanu ku heshiinay inaan kitaabka ilaahay u nusreenno isku walaashanno alxamdulilahi rabbilcaalamiin wixii noogu aadan oo kaalinteenna nin kasta inuu ka qaato annagoo ah beesha habargidir iyo dhammaan walaalaha soomaaliyeed ee walaayooyin ku nool marka haddana waxaa diyaar u nahay garab iyo gaashaan inaan u noqonno sida hore a ugu aheen
ugu dambeyn suldaan maxamed maxamuud maxmed eeq iyo suldaan cabdifataax xasan maxamed oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose ayaa si aadaa u soo dhoweeyey nabadoonka cusub beesha habargidir ee degmada jamaame walaalkan xilka loo dhiibay alxamdulilah horta ilahay hala garab galo cabdikariin aadaan u kaseenaa waa nin macruuf ah waa nin akhyaar ah haddaan odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka nahay waa ku soo dhoweynay mar koowaad iyo mar labaad cabdikariin ku soo dhowow golaha ku dhaqanka shareecada islaamka maadaama haddayba nin odaya ahayd haddana maanta aad ka mid noqotay odayaasha dhaqanka jubbada hoose waa kugu soo dhoweynaynaa ilaahayna ha kugu kaalmeeya meesha waxaan leeyahay ninkan waa soo doorateen ammaana u dhiibateen xil culusan oo u dhiibteen watacaawanuu cala albiri wataqwa taqwada iyo biriga isku kaalmeeya isagana waxaan leeyahay ammaana ayaa laguu dhiibay aad u culus iyo mas-uuliyad aad culusanaa dusha laga saaray mas-uuliyaddaas waxay u baahan tahay inaad ilaaliso cadaalad aa ka samayso waxyaalo badan ayay kaa baahan tahay cadaaladdaas ayaa lagaaga baahan yahay tashaawurka inaad badiso oo keliya taliya aan noqonin haddii go'aan gaarsatana fa in casamta fatawakal cala allah ilaahay inaad tala saarato xafladan doorashada nabadoonkan ayaa ku soo aadaysaa iyadoo guud ahaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadka dalka muddooyinkan ay wadeen olole ballaaran oo ay ku dooranayaan salaadiin iyo nabadoono ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid abu ayman ugu dambayntii kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo waxgaradka deegaanka tuulo barwaaqo ayaa kusoo gabagaboobay deegaankaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo sii ambaqaadaya kulankan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayadii islaamiga gedo ugaasyada nabadoonada ganacsatada iyo waxgaradka ayaa ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo kaasoo looga hadlayay qodobo badan oo ay ka mid yihiin horumarinta bii-ada iyo qodobo kale markii kulankan uu soo gabagaboobay ayaa waxaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay ugaasyada nabadoonada iyo ganacsatada deegaanka tuulo barwaaqo kuwaasoo si weyn usoo dhoweeyey kulankan u dhexeeyey iyaga iyo mas-uuliyiinta wilaayada kulankii maanta aan qaadanay waa soo dhoweynaynaa kulan sharaf badan buu ahaa loona baahnaa ee dadweynuhu u baahnaa loogana tashaday waxyaabaha dadweynaha anfacahaya ama waxyaabaha huseynhayaba ah qodobadii horumarinta dalka beerashada dhulka dhaqashada xoolaha waa soo dhoweynaynaa ayagaana noo keenay waa ka niqaash markaan ka niqaashnay kadibna si sharaf badan baan u soo dhoweynay waynana anfacayaan waana soo dhoweynaynaa bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin marka koowaad ilaahay waa mahad iskale marka labaadna aad bay u mahadsanaayeen waftigii iyo maamulkii noo yimid waana soo dhoweynaynaa waxayna noo keeneen wax badanoo keyr ku jiro kana dhexeeya bulshada aan la huri karinna hadday bulsho meel isugumaata ama deegaan tahayna ku habboon waxaa ka mid ahaa marka waxyaabaha iyagaa horta bulshadu ay ka koobnayd la kulantay culamowdiin ganacsato aqoon-yahan intay bulshadu ka kooban tahay oo nacfi u ah matalaysana bulshada deegaanka intaas kadib waxay noo keeneen wax aan ku faraxnay aadna hamigeeda u qabnay baahideedana u qabno ilaahinaha noo suurageliyo ayagana marka sida iyada haysaan ugan wada hadalnay ama u naqaashnay waxaan ku wada qanacnay bay noqday baahida hadday tahay ama biyo ha noqoto ama dhaqashada xoolaha ha noqoto oo caafimaadkooda la ilaaliyo bulshada caafimaadkeeda la ilaaliyo looxaysan jidadka maritaankooda la wada ilaaliyo qulqulka qaxootigana waxaa uu ku xirmahayaa intaas oo la isla qabto walaayada gobolka way noo timid waxay noo keentay wadatashi ah arrimihii gobolka looga tashanhayo haddaan tula barwaaqanahay annagoo ah deegaanka tula barwaaqo wadatashigii iyo taladii ay noo keeneen waan isla meel dhignay waana isla qaadannay annaguna idam ilaahay wixii jiro oo gobolka ah bay yaan isla niqaashnay waxyaabahan isla niqaashnayna waxaa ka mid ah sidii loo horumarin lahaa gobolka dadka qaxootig tagahayo wadanka loogu joojin lahaa dalka horumar in loosan isla qaadannay waan soo dhoweynay waana qaadannay hadday horumar ahayd iyo hadday tala bixin ahayd waan isla qaadannay waana soo dhoweynaynaa aad iyo aad baynu u mahadsan yihiin walaayada gobolka iyo walaayada degmadanadaba ilaahay ha barakeeyo waana isla qaadannay waana soo dhoweynay waxaan go'aansannay inaan hal meel ah ka soo wada jeesanno taladana hal meel ah ka wada qabanno annagoo isku mid aho muslimiin ah kulankan ayaa qeybka kulamada ballaaran ee wilaayada islaamiga gedo ay ka wado degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo mahadsanid casaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu